الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan kusoo jirnay masaladii ku saabsanayd muuminiintu inay ku arki doonaan allah subxaanaه wa tacaala jannada markii ilaahay u geeyo inay allah ay ku arki doonaan masaladana khilaaf aada u weyn uu ahlu qiblaha ka dhex dhacay qowlka ahlu sunnahana uu yahay adilada qur-aanka oo aada iyo aada u badan iyo axaadiida mutawaatiradaha ku soo aroortay muuminiintu inay allah arkayaan darsigeena shalaytaana ku soo qaadan waxaan ku jirnay dersiga aakhirkiisa oo ku saabsan qolada mukhaalifiinta ah oo muctasilada firqada loo yaqaana almuctasila oo diiday ru'yada alle in muuminiintu allah ay arkayaan oo waxay yidhahdeen haddii la yidhaahdo muuminiinta allah arkaya waxaa ka dhalanaysa tashbiih ayaa ka dhalanaya oo makhluuqa makhluuq arka marka ilaahay la arki maayay yidhaahdeen waxayna soo deliishadeen laba shubho labadaa shubho laba aayadood ayay ka qaadanayaan aayadda horeeta waxa weeyaan waa aayadda allah subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi aadam nabiyullaahi muuse marka uu allah uu weydiistay ilaahay inuu arko allah subxaanahu wa tacaala markii munaajaadkiisa uu ilaahay uu uu la munaajoonayey ayaa allah kitaabka qur-aanka wuxuu ku leeyay fi suurati alacraaf walama jaءa muusa limiiqaatina wakalamahu rabuhu qaala rabbii arinii andur ilayk markii nebiyullaahi muuse miiqaadkii allah uu kula maaratay uu kula koodaya markii uu soo gaaray wakalamahu rabuhu allahna nebi muuse rabbigiina uu la hadlay oo hadalkii allah uu maqlay mubaasharatan ayuu ishtiyaaqan ilaa ru'yat illaahi caza wajal yacni kalgacayl fara badan oo u haya ilaahay maadaama uu maqlay hadalkiisii ayuu wuxuu aada iyo aada u jeclaystay inuu ilaahay arko codsigan buu soo jeediyey qaala rabbi arinii andur ilayk ilaahow iskay inaan ku arka ayaan doonayaa ilaahow iska iskay iskay tusi si aan markaa kuu daawado oo kuu arko allah subxaanahu wa tacaala jawaab buu siiyey allah waxa uu yidhi qaala lan taraani ima arkaysid yacni intaad adduunka joogtid ima arkaysid walaakin indur ila aljabali buurta eeg buur meeshaa ku tiilay ayuu ilaahay waxa uu ku ilaahay waxa uu amray nebiyullaahi muuse inuu maarta buurta eego fain istaqara makaanahu fasawfa taraani bal jabalkaa eeg buurtaas aad iyo aad u xooga badan eeg buurtaas haddii meesha ay maanta ku taallo ay sideeda ku ahaato waad arki doontaa waad arkaysaa markaa falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa markii ilaahay xijaabkii uu iska qaaday oo waxa weye buurtii ay buurtii ilaahay xijaabkii ka xigay makhluuqa ilaahay wuu iska xijaabay xijaabkii markuu iska qaaday buurtii waxay noqotay wax baaba-ay bay noqotay buurtii markay baaba'day wakhara muusaa saciqaa isla markiiba waxa weye waa u suuxa yacni culayskii meesha ka dhacay iyo buurtii baaba'eedii iyo qaraxeedii markuu maqlay ayuu waxa weeyaan ayuu suuxay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk ilaahu hufnaantaada xumaano dhan aa ka hufantahay baan xumaano dhan kaa hufayaaye adaan kuu soo noqday waxaan ahay kuwa mu'miniinta waxa weye midka ugu horeeya oo awooddaada yaqiiniya nacam aayadda marka lan taraani halkaas ayay qabsadeen oo waxay yidhaahdeen maadaama ilaahu iyo lan taraani iyo arki maysid ayay waxay yidhahdeen waxaan ka qaadanaynaa inaan ilaahay la arkayn adduun iyo akhra midnaba inaan la arkayn qowlkoodu marka waa baatil ahlu sunnuhu toddoba jawaabood bay aayaddaa ka bixiyeen jawaabta u horeysa oo ay ka bixiyeen lan taraani waxa weeyaan waxaa ahlu sunnuhu ay uga jawaabeen nebiyullaahi muuse xilligii uu noolaa oo ilaahay arrinkaa uu weydiisanayey axadka ilaahay ugu aqoonta badan buu ahaa bani aadamka dhammaantii wuxuuna ka mid yahay shanta nebi oo ululcasmiga ah oo rususha ugu fadliga badan buu ka mid yahay marka haddii arrinkaas uusan bannaanaadeen ilaahayba muusan weydiiyeenba waayo axadka ilaahay ugu aqoonta badan buu ahaa taas waa jawaabta u horreysa weeye oo qowlkooda tusinaya qowlka muctasilada inuu baadil yahay tan labaad oo ay uga jawaabayaan ahlu sunnuhu waxa weeyaan haddii shaygaasu weydiinta codsiga ilaahay u jeediyay hadduu codsi uusan bannaanayn hadduusan bannaanaadeen ilaahay baa ku inkiri lahaa sidii nebiyullaahi nuuxuba markii uu weydiistay inankiisa ilaahay inuu badbaadiyo ilaahay nebiyullaahi nuux waa ku radiyey ilaahayna waxa uu yidhi innii aaciduka an takuuna min aljaahiliin waxaan kaa waaninayaa wax aad ka jaahil tahay inaad maanta i weydiisi tan saddexaad oo ay uga jawaabayaan waxa weeyaan allah waxa uu yidhi lantaraani iyo arki maysid laakiin ma uusan odhan laa uraa layma arkaya ma uusan odhan waa jawaabta saddexaad jawaabta afraad allah waxa uu ogeysiiyey nebiyullaahi muuse diidmada u diiday inay tahay macnaheedu yacni ma awoodid inaad idaawatid adduunka intaad joogtid ma awoodid sababtuna aayadday ku caddaha oo ilaahay waxa uu yidhi bal jabalkaas ayaan tajalli u samaynayaa bal eeg haddii jabalkaasu meeshiisa ku sugnaado buurtaas hadday meeshaada ku sugnaato waad arki doontaa buurtiina waa sugnaan weyn way baaba'ad marka shafaqatan wa raxmatan calayhi ayuu allah subxaana wa tacaala u diiday yacni awoodda bani aadamka intay adduunka joogaan uma adkaysan karaan allah inay arkaan waayo buurta oo awooddeeda la garanaya intay la eg tahay ayaa baaba'day laakiin markii aakhira la tago quwa ilaahay siinayaa mu'miniinta ay ku raaxaystaan ilaahay wejigiisa inay arkaan waxa weeyaan waa jawaabta afraad weeye jawaabta shanaad ilaahay awood wuxuu u lahaa buurtu inaysan baabi'in awood buu u lahaa laakiin lixikmatin araada biha allah ayuu ilaahay u sameeyey inuu ra'yul cayn u arko nebiyullaahi muuse buurtu inay baaba'do laakiin ilaahay awood buu lahaa buurtu intuu xijaabka intuu iska qaado inay buurtu markaa waxa weeyaan si toosa markii uu tajalliga ilahay u samaynaysan baabi'in ilahay awood buu lahaa nacam tan lixaad jawaabta lixaad oo ahlu sunnuhu ay ka bixinayaan shubhadooda waxa weeye buurta hawaab iyo ciqaab midna ma mudna waa jamaad maadaama shay jamaad ah oo ciqaab iyo hawaab midna uusan usoo xasilaynin ilaahay isku fayday inuu mu'miniintii karaamatan lahum isku faydo yacni waxa weye wax diidaya ma jiraan waa midda qur-aanka iyo sunnaduna ay kusoo aroortay ijmaca ahlu sunnaha tan toddobaad oo u dambaysa allah subxaanahu wa tacala nebiyullaahi muuse waa uu la hadlay hadal uu maqlayo oo xuruuf iyo soodba leh waana la kooday waa la faqay yacni munaajaadku waxa weeyaan in axadka axadka la faqo nacam maadaama ilaahay munaajaadkiisiina uu la kulmay ilaahayna toos uula hadlay iyadoo cid u dhexaysa aysan jirin yacni waxa weeye ilaahay inuu waxa weeyaan ru'yadiisu yacni shay markaa mustabcada noqon mayso maadaama codkii ilaahay uu maqlay ilaahay uu la kooday ru'yadana waxa weeye wax diidaya haba yaraatee ma ay jirto waxaan ogsoonnahay muctasiladu siday u diideen ru'yada alle mu'miniintu inay arkayaan allah aakhire inay ilaahay ku arkayaan jannada ayagoo ku sugan kadalika kalaamka allena waa diideen idan maxaa inoo soo baxay aayadda lantaraani jawaabta ay ka bixiyeen jawaab baatila inay tahay ahlu sunnahun dhammaanta toddobadaa wejbay uga jawaabeen biqabdi nadar aayaadka faraha badan oo aanu qaybo ka mida shalay aanu soo akhrinay iyo axaadiidta mutawaatiradaha ku soo aroortay in mu'miniintu allaah ayagoo ku sugan jannada dhexdeeda ilaahay uu tajalli u samayn doono oo nicmo ilaahay mu'miniinta ugu nicmeeya nicmada ugu weyn ay tahay ilaahay inay arkeen shubhada labaad oo ay ruuyada alle ku diideen waxa weeyaan aayadda ilaahay uu leeyahay fii suurati alancaam laa tudrikuhu labsaar whuwa yudriku labsaara wahuwa alatiifu alkhabiir aayaddaasna wax daliil iguma sugna haba yaraatee aayaddu waxay ka hadlaysaa in yacni indhaha makhluuqu ilaahay inaysan ixaado ku samayn karin ixaada yacni shayga in la arko iyo in ixaado lagu sameeyo waa labay kala yihiin tusaale ahaan qoraxda waanu arkaynaa laakiin ma awoodnaa inaan qoraxda dhinacyadeeda o dhan aan soo koobno ma awoodno awood umalihin marka sida ilaahay waa la arkayaa laakiin ru'yada muuminiintu ilaahay ay arkayaan ixaada ma aha ilaahay waa waa naqaanaa laakiin cilmi miyaan ku koobnay kumaanan koobin idan waxa wey jawaabtaas waa jawaab ba- yani jawaabta ay ka yani fahamka ay ka qaateen aayadda waa faham baatila weeyaan aayaddu waxay diiday waxa weeyaan ilaahay ixaada in lagu samaynayo aragtida bani aadamku indhihiisu ay ilaahay koobayaan aayadduna waxa weeyaan manhajka ahlusu- ahlusunnuhu sugayaan mujaradu ru'yay sugayaan ee ixaada ma sugayaan labada aayadood ba sidaasay uga jawaabeen ahlu sunnuhu lan taraani lantaas waxay yidhaahdeen min xayu luga alcarabiya waa nafyigeedu waa nafyi ta'biidi ah marka nafyigeeduna nafyi ta'biidiya ma aha ma aha waxa weeyaan waa adduunka inta la joogo ilaahay la arki maayo wey axaadiis saxiixaana saasay kusoo aroortay oo nabiga laga wariyey sala allahu calayhi waalihi wasalam alimaam ibnu malik alandalusi saaxibu alkhulaasa oo fanka luqada mutakhasis ku ahaa wuxuuna ka mid yahay a'immada macruufiinta ah sida imaamu nawowi oo kaleeto mashaayikhdiisi buu ka mid yahay mashiikha la garanayo markuu radinayey muctasilada fi hadihi almas'ala wuxuu yidhi waman ra'a annafya bilan mu'abbada faqawlahu faqawlahu rudud wa siwaahu facduda qolada ictiqaadisay waman ra'a annafya diidmada qolada u ictiqaadisay bilan wax lagu anfiyo mu'abbada inuu yahay nafyigaasu nafyi mu'abbad oo ta'biidiya inuu yahay faqawlahu rudud qowlkiisa raddi baatil weeye qowlkaas wixii ka soo harana cusko marka beydkaasna alfiyada kuma jira wuxuu ku jiraa kitaabka alfiyada uu ka soo gaabiyey oo la yidhaahdo alkaafiyatu shaafiya ee laba kun iyo toddoba boqol iyo dheeraadka ah ayuu beydkaa kusoo qaadanaya waxaa marka soo baxay labada shubho oo ay ka soo qaateen labada aayadoodba shubhadooda inay baatil tahay xataa luqadii ay mutakhasisiinta ku ahaayeen oo ay u haysteen inay aad iyo aad ayagu dadka uga horeeyaan culummadii waxaa weeyaan way kaga badiyeen ahlu sunnuhu ahlu sunnaha hadday noqoto alixtijaaj bilkitaabi wasunnati wa ijmaaci ahli sunna wa luqa ahlu bidac ayaa ugu horeeya bilmunaasaba masaladii aanu soo dhaafnay oo ah alqur'aanu kalaam ullah wa huwa gayru makhluuq maxay yani kulaabi mutaakhiratu lkulaabiya maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waa macnan qaa'imun fii nafsi lmutakalim haddaan u laabanno xagga luqada kelimadaas waxaa laga yaabaa inaan soo dhaafay oo aanan sheegin lakin bilmunaasaba ibnu malik kitaabkiisa alfiyada khulaasada markuu tacriifinayo kalaamka muxuu ku tacriifiyaa kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim wasmun wa ficlun uma xarfu lkalim kalaamuna markay waadadu laqbeynaya waxay yihahdaan macshar alasha macshara annaxwiyiin bay yidhahdaan laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan waa macshar ahli sunna yacni wuxuu tacriifinayaa ahlu sunnuhu siday u yiqiineen nuxaaduna yani dariiqadaa ku tagta waxa weye waa dariiqadii ahli sunnaha kalaamuna lafdun mufiidun intaasuu ku keena lafdi waxa weeyaan asawt lmushtamil calaa bacdi xuruuf rijaa'iya yacni xuruuf kooban wax koobaya weye kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim buu ku miaaliyey marka kastaqim marka kastaqim maxay ka kooban tahay xuruufii aswaad bay ka kooban tahay xuruufii aswaad mukhtasarka ugu yar oo naxwaha laga dhigo ajrumiyada marka kalaamka la tacriifinaya muxuu leeyahay alkalaamu huwa allafdu almurakab almufiidu bilwadci ayagani maxay la taagan yihiin waa kalaam nafsaani ah gaalkii nasraaniga ay soo qaateen marka qowlkoodu qowl baatila weeyaan waxba kama jiraan nacam luqa luqatan wa sharcan waa manhaj baatila wey manhajka isaga ah musanifka waxaanu maraynay darsigeennu ka bilaabanayaa waaطaacatu liuli اlamri fi ma kana cinda allahi mardiya waijtinaabu ma kana cinda allahi muskita wa min asunati sunnada nebiga manhajka ahlu sunnaha waxaa ka mida min usuuli ahli sunna min usuuli min usuuli ahli sunnati waljamaca waxaa ka mid ah alطaacatu liuli اlamri madaxda muslimiinta in la adeeco fii ma kaana cinda allahi mardiya ilaahay agtiisa wixii raalli ilaahay uu ka raalli yahay wixii ilaahay agtiisa uu raalli ka yahay yacni waxa weeyaan waxaa lagu adeecayaa wax macruufka ah wax shareecada ku bannaan waa midda nebigu yidhi sala allahu calayh waali waslm xadiidka mutafaqa ah inama aطaacatu fi lmacruuf ulil amriga waxaa lagu adeecayaa waa madaxda muslimiinta shayga macruufka oo shareecada ku bannaan ayaa lagu adeecayaa nacam ilaahayna kitaabka qur-aanka waa ku odhanaya yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum dad yowga muminiinta iimaanka laga helayow ilaahay aeeca awaamirtiisa qaata muxaramaadkiisana ka taga wa atiicu rasuula rasuulkana ateeca wa uli lamri minkum dadka adinka madaxda inii ah oo adinka in ka midana ateeca daacada ilaahay iyo daacada rasuulku waa mulaqa waxba kuma xirna shardi kuma xirna laakiin daacada ulil amrigu waxay ku xihan tahay maa ataacu llaha wa rasuulahu waa daaca muqayada intay ilaahay iyo rasuulkiisa adeecayaan baa la adeecaya ama ilahay iyo rasuulkiisa haday khilaafaan mukhaalafadaas lagu adeeci maayo waa xaaraan in lagu adeeco walidaalika nabigu sala allahu calayhi waalihi wasalam waa ka yidhi inama aaacatu fi lmacruuf daacada ulil amriga madaxda muslimiinta la adeecaya waxa weeyaan waa markii shay macruuf oo shareecadu ay ogolaatay ay ku amrayaan marka ilaahay u leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa ulil amri minkum ulil amrigu saxaabada rasuulka aayadda waxay ku fasireen waxa weeyaan waa madaxda muslimiinta iyo ahlulcilmiga weliba waktigii saxaabada labada wasfiba saxaabada iska lahaa ulil amrina waa ahaayeen oo madaxdii muslimiintu ayagay ahaayeen sida abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo saxaabadii ku xigtay oo xukunka qabatay ilaa mucaawiye wixii ka dambeeyeba nacam ilaa mucaawiya aan dhihi lahaa wixii ka dambeeye taabiciin bay ahaayeen culimadiina way ahaayeen ulil amrina way ahaayeen marka aayaddu marka ilaahay u leeyahay wa ulil amri minkum waa madaxda muslimiinta iyo culimada nacam wa min usuuli ahli sunnati waxaa ka mid ah ijtinaabu maa shay ka fogaanshihii cinda allahi ilahay agtiisa ahaaday muskhidan ilaahay mid ka caraysiinaya sida in lagu adeeco madaxda muslimiinta waxyaalaha macruufkaa shareecadu ay ogolaatay kadalika muctaqadka ahlusunaha waxaa ka mid ah haddii ninka madaxdaahi ama madaxweynaha muslimiinta haysta iyo kuwa ka hooseeyaba ay ummadda faraan wax muxaram ah waajib waxa inaan adeecin inaan lagu adeecin shaygaas mukhaalafada lagu adeeci maayo waa midda nebigu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalam laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq xadiidka waxa weeyaan saxiixa ah yacni axadna lagu adeeci maayo waalidka ha noqdo madaxweynaha ha noqdo muslimka ah yacni waxa weeyaan shay macsiyo ah oo ilaahay agtiisa macsiyo ka ah qofna lagu adeeci maayo laa waalidkaaga walaa madaxdaada lagu adeeci maayo wa min usuuli ahli sunnati waxaa ka mida tarku lkhuruuji inaan lagu bixin oo lala dagaalamin cinda tacadiihim markay xadgudub sameeyaan oo dadka racyadii ay dulmiyaan wa jawrihim cadaaladdii ay ka tagaan yacni waxa weye marka madaxdu ay jawr iyo dulmi iyo maaragtay fisqi ay sameeyaan inaan lagu bixin oo lala dagaalamin oon hubka loo qaadan usuusha ahlu sunnahay ka mid tahay nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam xadiidka muttafaqa muslim iyo bukhaariba ay wariyeen nebigu waxa uu yidhi khiyaaru a'immatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum wayusalluuna calaykum watusalluuna calayhim wa shiraaru a'immatikum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum aladiina tubqiduunahum wayubqiduunakum watalcanuunahum wayalcanuunakum qiila yaa rasuula allah afalaa nunaabiduhum bisayf qaala laa maa aqaamuu fiikum asalaa nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh waalih wasalam xadiid imaamu muslim iyo imaamu bukhaari ba ay soo saareen a'immadiinna madaxdiinna kuwa ugu wacani oo ugu khayrka badani aladiina kuwii weeye tuxibuunahum aad jeceshihiin sida abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo caliy iyo mucaawiye dariiqadii ay mareen minhaaj nubuwa ay dadka ku hogaamiyeen wa yuxibuunakum ayaguna ina jecel kuwa madaxdiinnu waxa kuwa ugu wanaagsan oo fudaladaah khiyaarkaahi waxa weeyaan waa kuwa aad jeceshihiin ayaguna ina jecel waa kuwa racyaday xukumayaan iyo ayagaba wanaag uu ka dhexeeyo wayusalluuna calaykum yacni waxa weeyaan inin ducaynaya wa tusalluuna calayhim aad u ducaynaysaan yacni waxa weeyaan wa shiraaru a'immatikum madaxdiinna kuwa ugu liitaana aladiina tubqiduunahum waa kuwa aad u caroonaysaan aad u xanaaqsan tihiin wa yubqiduunakum ayaguna ini caroonaya nacam wa talcanuunahum aada lacinaysaan naclo dusha aad uga tuuraysaan la habaarayo wa yalcanuunakum ayaguna ini lacinaya micnaheedu ma aha markuu xumaado in la lacinayo oo shareecadu ay gasho in la lacino ma aha laakiin waxa weeyaan waaqic baa nebigu ka hadlaya sida dhaqanka dhaqanka bani aadamku uu yahay nacam qiila waxaa layihi yaa rasuul allah afalaa nunaabiduhum bisayf mar haddii xaaladoodu ay gaartay in annakuna aan u caroonno ayaguna noo caroonayaan oo aan islacinayno miyaanan la dagaalamayn seef miyaanan kala hor imaanayn faqaala wuxuu laa nebigu wuxuu yidhi seef lagala hor imaan maayo lala dagaalami maayo maa aqaamuu fiikum asalaa intay salaadda dhexdiina ka oogayaan oo salaadda ay tukanayaan yani intay ahlu qiblo yihiin baa laga wadaa intay ahlu qiblo yihiin oo dadka iimaankii asalkiisa ay joogaan yani waxa weye lala dagaalami maayo waidaa ra'aytum min wullaatikum madaxdiinna haddii aad ka aragtaan shay-an wax dhibaato ah oo takrahuunahu shaygaasoo takrahuunahu aad nacaysaan oo shareecadii khilaafsan fakrahuu camalahu kaa madaxda ini aha camalkiisa xun naca diida yani ha ku adeecinina qalbiga ka naca walaa tansacuu yadan min daacatin laakiin yaysa dhicin inkasta uu xumaan la yimid inaad yani waxa weeyaan aada baycadiisii ka baxaan oo aad ka hor timaadaan iska ilaaliya yani xadiidku wuxuu ku cad yahay inaan la ogolayn marnaba manhajka ahlu sunnaha dadka madaxda muslimiinta u noqdo in lala dagaalamo lianna shareecada islaamku laba qaaciday ku wareegeysaa taxqiiqu lmasaalix wa daru lmafaasid yacni masaalix in la xaqiijiyo shay maslaxo ah ummadda u ah in la xaqiijiyo waxyaalaha mafaasidda xumaantana la dafciyo la reebo laakiin laba munkar markay timaado haddii munkarkii jiray munkarka laga hor keeno maalan xumaan buu sameeyo shareecadii buu khilaafo waa munkar haddii seefta lagala hor yimaado fitnada ka ratimaysa ayaa ka badan wixii maarata wixii laga tabanayay waktigii alimaamu axmed ibnu xambal iyo culimmadiias waktiga ahay ay noolaayeen yani waxa aimmadii joogtay aimatuljahamye ayay noqdeen waxay ummadda ku imtixaanayeen masalatu khalqi lqur'aan culammadu in badanna waa lagu laayay in badanna xabsigay u galeen waxyaalihii marka soo mara waxaa ka mid ah marka shiikhuu xabsiga ku jiray waa imaamu axmed ibnu xambal inay u yimaadeen muxadisiinta in badan oo ka midi oo la yidhi ilaahay shuhrada iyo magaca uu ku siiyey aan maanta ka faa'iidaysanno oo ah inaan dadka ku kicinno ninka nimankan madaxda ah oo kufriga dadka ugu yeerayo oo culimmadii laayay oo adiga xabsiga aad ugu jirtid wuxuu yidhi allah allah dimaa almuslimiin yacni waxa weeyaan maanta waxay maraysaa hebel baa la dilay hebel baa xabsi ku jira hebel baa la garaacayaa laakiin maalinka laga hor yimaado yacni waxa weeye ilmaha iyo dumarku laynaya iska dhaaf dad kaleetee marka waxa weye mafsadada ka imaanaysa oo ka badan aawadeed ayaa nebigu u diiday sala allahu calayh waalih wasalam saxaabaduna yani dadka ugu adag bay ahaadeen amarkaa nebiga inay fuliyeen oo ay ka fogaadeen waxyaalaha yani mafaasidu ka imaanaysa oo ah in laga hor yimaado madaxda dadka markaa muslimiinta ee dalamada ah ee ummadda muslimiinta dulmiga ku samaynaya cabdullahi bn mascuud ilhudaliy oo ka mid ah min fuqahaa isaxaaba markii dadkii ay u yimaadeen oo ay ka eed sheegteen dhibaatada weliid ibnu cuqba ayuu wuxuu ku yidhi isbiru war ku sabra dhibaatada uu wado fa ina jawra imaamin khamsiina caaman khayrun min hajri min harji shahrin ku sabra dhibaatada maanta ina hortaalla maxaa yeelay imaamka ama madaxda muslimiinta ninka madaxa muslimiinta u ah jawrka iyo dulmiga iyo fuxshiga uu samaynayo konton sano ayaa waxay ka khayr badan tahay oo ka dhib yar tahay min harji shahrin bil gudaheeda oo muslimiintu islayso yacni bil gudaheed oo fawda dhacdo konton kun oo nin jaa'iriin haysto ayaa ka dhib yar nacam xadiidkaasna waxa w imaam muslim xadiidkana waa xadiid saxiixa sidoo kaleeto waxaa isagana anas ibnu malik markii arrintaa la weydiiyey oo looga sheegtay xajaaj ibnu yuusuf athaqafiy dhibaatada muslimiinta uu ku haysto iyo sidii ummaddii u laynayo iyo dulmiga uu ku samaynayo ayuu wuxuu ku yidhi isbiruu war sabra fainahu laa yaatii calaykum zamaanun ma imaanayo wakti ama sanad ilaa ila aladii bacdahu sharun minhu waxaa ka dhib badan sanadka ka dambeeya xataa talqow rabbakum ilaa rabbigiinna aad kala kulantaan samictuhu min nabiyikum hadalkaasna nebigiinaan ka maqlay yacni sanad kastaba sanadka ka dambeeya ka xun lagama wado nebigu inuu leeyahay sanadkan sanadka dambe taa ka barwaaqo badan lagama wado waxaa laga wadaa yani mowt alculamaa kulamaa culammadu ay yaraataba shartu waa sii badanaysa yacni wakhtigii abubakr uu jooga barwaaqay ahayd nicmay ahayd nicmaa lagu jiri diinan wa dunyan kadalika wakhtigii cumar wakhtigii cuhmaan wakhtigii cali markii saxaabada dhimashadooda ay badatay oo culammada ay yaraatay shartu waa soo badanaysa wahaakada marka saxaabadu amarkii nebigu bixiyey inaan dagaal looga hor imaanin dadka ugu fulinta badan oo arrintaas yacni waxa weeyaan fuliyey ayay noqdeen ilaahayna subxaanahu wa tacaala shacabku markuu xumaado oo dunuubta ay ka waaban waayaan oo shirkigii iyo waxa weeyaan iimaankii isku si uu noqdo bidcadii iyo sunnadii isku si ay noqoto oo dadku manhajkii nebiga ay ka weecdaan ilaahay wuxuu ku salladayaa kuwa nuucoodaha ku salladaya waa midda ilahay qur-aanka uu ku leeyahay wakadalika nuwallii bacd aldaalimiina bacdan bima kaanuu yagsibuun marka waxa weeyaan markii dhibaata ay dhacdo oo madaxdu ay xumaato in dagaal lagala hor yimaado maahna waxa weeyaan waa in xag alla loo weecdaa fafiruu ila allah walidalika waa ka shiikhuu odhanaya waaltawbatu ila allahi kama yactifu bihim kayma yacdifu bihim calى raciyatihim wa min usuuli ahli sunati waxaa ka mid a yani min qawaacidi ahli sunna waxaa ka mid a altawbatu ila allah ilaahay in loo toobadkan ilaahay loo noqdo oo raciyadu ilaahay ay noqoto culmo iyo caamaba kayma yacdifu bihim siday ugu naxariistaan marka ilaahay loo noqdo siday madaxdu dadkii ugu naxariistaan calaa raciyatihim kayma yacdifu bihim calaa raciyatihim si ay raciyadoodii iyo shacabkoodii ugu naxariistaan yacni shacabku markuu culimo iyo caamaba toobad keeno oo ilaahay waddadiisii loo noqdo waxay sabab u noqonaysaa toobadkeenkaas dhabtaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala midkan ama inuu towfiiqdii waafajiyo o uu soo hanuuno ama ilahay u dhaafiyo shaykhulislaam ibnu taymiya isagoo ka hadlaya masalada iyada ah yacni jawrka aimadu samaynayaan iyo in laga hor yimaado dhibaatada ka imaan karta ayuu wuxuu yidhi shiikhu kitaabka uu ku leeyana waa minhaaj الsunة الnabawiya walacalahu laa yakaadu yucrafu طaa'ifaة kharajat calى dini sulطaanin waxaa laga yaabaa buu yidhi inaan taarikhda aysan soo marin koox inay ka hor timaado midka madaxda muslimiinta u ah إila wa kana fii khuruujiha min alfasaadi ma huwa acdamu min alfasaadi اladii azaalathu dhibaatadii laga tabanayey markay ka hor yimaadaan dhibaato ka badan acaaf acaaf ayaa maarata meesha ka dhalanaysa waana xaqiiqo rasmiyo soomaaliduna waa ay arkeen yani wixii soo mara way arkeen maanta wax hor yaalla wey ilaa qof ismogeysiinaya mooye wuxuu sidaasi la mid ah kitaabka minhaaju sunnaha uu ku yidhi walihaada sidaa aawadeed inaan madaxda muslimiinta dagaal looga hor imaanin ayaa istaqara amru ahli sunna ahlu sunnaha ahlu xadiidka arrinkoodu sidaasuu ku sugnaaday calaa tarki alqitaali fi lfitna dagaalka loo yaqaano alfitna qitaal fitna loo yaqaano in laga fogaado ayay ahlu sunnuhu ku kulmeen lilaxaadiidi asaxiixati althaabitati can inabiyi sala allahu calayhi waali wasalam axaadiidta ku soo aroortay ee saxiixadaha ku soo aroortay in laga fogaado muslimiintu markay islaynayaan muslimiintu markay hubka isku qaataan dagaalka waxaa la yidhaahdaa waa qitaalu lfitna baa loo yaqaanaa jihaadna shaqa kuma leh mar haddii muslimiintu hubka isku qaataan sabab kastaba ha keento waxa weye dagaalkaas waxa la yidhaha qitaal lfitna wuxuuna soo bilowday wakhtigii caliyu bni abi aalib iyo mucaawiya bnu sufyaan sababtu ku bilowdana waxa weye khawaarij baa iska lahayd markii cuhmaan ibnu cafaan ay khawaarijta dileen ee mucaawiye caliy bni abi aalib baycadii la siiyey ee la magacaabay amiiru lmu'miniin arrintaa waxa weeyaan baycadaa loo dhiibay jeyshkii aad u xooga badnaa ee mucaawiya uu madaxda ka ahaa ee shaam joogay waxay yidhaahdeen baycadaada waanu soo gelaynaa laakiin bishard intaana baycadaada soo gelin ciidankii cuhmaan ibnu cafaan dilay soo qabqaboolah asaguna ma uusan awoodin inuu inta soo qabqabto uu laayo lianna qabaa'il aad iyo aad u xoog badan ayaa watay nimanka khawaarijta ah calina wuxuu taagnaa marka hore beecada soo gala markaa beecada soo gashaan oo xooggii jamaacada la kulmiyo oo ciidankii isku meel uu aado markaas baan wax ka qabanayna asagaana uga dhawaa sawaabka asagaa uga dhawaa cali ibn abi aalib baa uga dhawaa xakan baa marka loo saara arrintaas camr bnu caas iyo abu muusa alashcari baa cali ibn abi aalibna xakam wuxuu ka dhigtay abu muusa alashcari mucaawiyan xakam wuxuu ka dhigtay camr bnu caas markii saxaabadii ay arkeen inay isku soo dhow yihiin heshiiskii qarka uu saaran yahay ayay waxay weerareen khawaarijtii ciidankii mucaawiya weerareen mucaawiya wuxuu qaatay waxaa soo weeraray inuu yahay ciidankii cali ibn abi aalib saasaa dagaalkaas ku bilowda yani biqayri mawcid ayuu ku bilowda dagaalkaas oo iskaga dhex baxeen inuu marka qitaalkaas qitaalu fitna ahaa adilada tusinaysa waa adila mutawaatir ah kow axaadiida mutawaatirada ah oo aad iyo aad u faraha badan oo nebiga laga wariyo nebigu uu ka digay markii fitna muslimiinta u ka dhacdo fitnadaas in laga fogaado saxaabadii wariya dhammaantood dagaalka kamaysan qaybgelin kulligood walaa waaxid kamuusan qaybgelin laa dhinaca cali baysan ka dagaalo gelin walaa dhinaca mucaawiyaysan ka dagaalgelin bannaankay ka tageen waa xujada ugu weyn aaniyan saxaabadii dagaalka gashay labada dhanba dhinaca mucaawiya dhinaca caliba duuna alaatiin bay ahaayeen soddon qof waa ka yaraayeen saxaabadii muhaajiriintii ansaartii oo kumanaan gaarayana kulli dagaalka way ka baxeen aalian labadii qaybood saxaabadii ku jirta dhinacna cali baa ku jiray dhinacna mucaawiye iyo zubayr iyo talxa ayaa ku jiray dhammaantood markii dagaalku dhacay way ka qoomameeyeen ta'asuf bay sameeyeen kullu daalika waxay tusinaysaa dagaalkaasu inuu ahaa qitaalu fitna laakiin mamnuuc waxaa ah saxaabada rasuulka in wax laga sheego lianna qadiyadan qadiya ijtihaadiya ahayd sababta dagaalka keentana iyagu maysan lahayn waxaa iska lahaa nimankii khawaarijta oo iskaga dhex baxeen qolo walba waxay dhahen difaac baana annagaa difaac nafteenna difaacayna sidaas wayna ka toobad keenin qofkuna waxa weeyaan nebigana waa ka odhanaya kullu bni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun nacam waxaana la ogsoon yahay saxaabada rasuulku macsuumiin maysan ahayn cismo male saxaabadu cismo male dembigii ka dhacayna way ka toobad keeneen asbaabta qofka mu'minkaa markuu dembaabo ilaahay cuquubada uga dafciyana waa toban sabab tobankaas sabab wax ka faa'iidaystana saxaabada rasuulka ugu horreeya wa min usuuli ahli sunnati waxaa ka mid ah alimsaaku can takfiiri ahli lqibla ahlu qiblaha in gaalnimo lagu xukumo in laga istaago oo aan gaalnimo lagu xukumin waxay ka mid tahay usuusha ahlu sunnaha nacam nabigeenna sala allahu calayhi waalih wasalam xadiid saxiixa oo bukhaari uu soo saarayo ayuu wuxuu nebigu ku yidhi man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana wa akala dabiixatana fadalika almuslimu aladii lahu dimat ullahi wa dimatu rasuulihi falaa takfiru allaha fii dimmatihi yacni wuxuu yihi nebigu sala allahu calayhi waalih wasalam qofka salaadeenna tukada yani waa salaada muslimiinta oo qibladeenna qaabila oo dabiixadeenna cuna qofkaas waa muslim ilaahay ballantiisa buuna ku jiraa nacam marka waxa weye qofka muslimka ah ee aslan la og yahay inuu muslim ahaa islaamkii asalka u ahaa laga rari maayo oo la odhan maayo murtad baa tahay ilaa yaqiin in la hela mooye xataa hadduu kufri ku dhaco yani qof kastoo kufri ku dhacay macnaheedu maaha kufrigi inuu maaratay inuu kufrigii xukunkiisa u qaadanaya ma aha yani naska nusuusta waciidka ku soo aroortay taxqiiqeeda waanu soo marnay sida ahlu sunnuhu ay qabaan in waxa weeyaan marka yani taxqiiqu lwaciidi cala almucayan marka la samaynayo waa in shuruudda afarta ah waa inay mutawafiro noqoto mawaanicda afarta ahayna meesha ay ka baxdo markaa ka bacdeed ayaa weliba cidda xukumaysa ay tahay alaimat raasikuuna fi lcilm mujtahidiinta ah tusaale miaal haddaanu soo qaadanno nusuusta waciidka waxaa ka mid ah allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yaakuluuna amwaala yataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciira waciid shadiida ayuu ilaahay aayaddaas ku caddeeyey oo ah kuwa cunaya xoolaha agoonta baadil ku cunaya ilaahay waciid buu u ballanqaaday inay naarta gelayaan ayadoo waciidkaas uu xaq yahay oo aan rumaysannahay shaksi aan naqaano fulaan ibnu fulaan ah oo aan ku ognahay xoolihii agoonta inuusan u aabayeelayn oo soo gaarto ugu ciyaarayo o u cunayo ma odhanayaa maadaama aan aragnay inuu xoolihii muslimiinta ay ku maqan yihiin ahlu naar baata ma odhanayno waxaa suurtagal inuu toobad keenay waxaa suurtagal ah xasanaad badan uu leeyahay ilaahay siyaadkiisa inuu ku qariyo marka naska waciidka waa la idlaaqayaa laakiin yani tacyiinka fulaan oo mucayan ah lagu xaqiijin maayo kadalika takfiirkuna waa noocaas waxa weye qof muslim oo asalkiisu oo islaam ahaa laga naqlin maayaa asalkii yaqiinta ahaa ilaa biyaqiinin shay yaqiinin looga naqliya mooye walidalika waa ka shiiku odhanaya wa min usuuli ahli sunati waxaa ka mid ah alimsaaku can takfiiri ahli qibla ahlu qiblaha in la takfiriyo liyaa kufaar baa tihiin waa madhab lkhawaarij waa madhab lkhawaarij marka shiiku wuxuu ku radinayaa masaladii horeet intaana masaladaaan u gelin masaladii saxaabada waxaan ka soo ay ahayd inaan xoogaa aan dul istaagno saxaabada rasuulka may weli maanan gaarintaas masaladan iyada ah wuxuu ku radinayaa shiikhu alimsaaku can takfiir ahli qibla wuxuu ku radinayaa khawaarijtii khawaarijtii buu ku radinayaa khawaarijtu waxay leeyihiin qofku mar hadduu dembi ku dhaco dembigaa usan ka toobad keenin waa gaal marka waxa weye qowlkaasuna waa qowl baatil ah marba haddii qofka muslimkaa asalkiisu uu ahaa islaam waxa weye asalkaa laga naqlin maayo ilaa yaqiin looga guura mooye walimsaaku can takfiiri ahli lqiblati nacam waalbaraa'ati minhum fi ma axdathuuhu wa min usuuli ahli sunnati waxaa ka mid ah alimsaaku ka joogitaan can albaraa'ati minhum dadkii muslimiinta in laga beri noqdo in laga tago nacam fii ma axdathuuhu wixii ay dib ka keeneen oo dunuubha ay ku dhaceen maa lam yabtadicuu haddaysan la imaanin dalaalan shay bidca ah manhaj mubtadaca haddaysan ikhtiraacin waxa weeyaan laga beri noqon maayo dadka muslimiinta ah marka fiqrada iyada ah labadaa fiqro fiqradii hore wuxuu ku soo radiyey shiikhu takfiiru lkhawaarij takfiir lkhawaarij ayuu ku soo radiyey yacni qofka kabiirada uu ku dhaco inaan lagu inaan lagu takfiirinayn takfiirkuna uu yahay manhaju ahli bidac khawaarijtuna waa awalu bidcatin xadatat fii fii hadihi lumma waa bidcadii ugu horreysay oo nebigu ka digay bidcadii ugu horreysay weeyaan axaadiid badan oo mutawaatirahana ku soo aroortay oo nebigu aad iyo aad uga digay waalbaraa'ati minhum fii ma axdathuuhu maa lam yabtadicuu dalaala wuxuu ka wadaa shiikhu dadka muslimiinta maadaama ay xaaraam tahay in la takfiriyo kadalika dunuub ay la yimaadeen aawadeed in looga beri noqdaana waa xaaraam weeye yacni waa dadka ahlu sunnaha baa laga hadlayaa dunuub ay la yimaadeen aawadeed in looga beri noqdo beri baan kaa noqday maadaama dembigaas aad ku dhacday ayaduna waa shay muxarama weeye waa manhajka ahlu sunnaha wax yacni ka fog weeyaan lianna ahlu sunnuhu ama cumuuman ahlu sunno maahee bani aadamka dhammaantii markii rususha laga reebo cismo ma leh dunuub baa ka dhacaysa walidalika waa ka nebigu ohanaya kullu bni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabuun marka maadaama aysan bani aadamku uusan cismo lahayn ka beri noqon mayno dunuub ay la yimaadeen aawadeed dadkii muslimiinta ah walidaalika alxaafidu dahabi kitaabkiisa taarikh ulislaam waxa uu ku yidhi maqaalo aad iyo aad u qiimo badan wuxuu yihi low ana low anana kulama akhطأa imaamu mujtahidu fii masأalaة khaطأa makfuura lahu hajarnaahu wabadacnaahu lamaa salima axadu min alأma haddii aan nahay macshara ahli sunna mar kasta oo imaam mujtahidihii uu khalad ku dhaco gaf uu ku dhaco iyo dembi fii masأalaةi masalo khaطأan gaf makfuuran lahu loo dhaafay lanna waxa wey caalimka ama mujtahidku markuu inta ijtihaado uu xaqii gafo waxa weeyaan hal ajar buu leeyahay markuu xaqii asiibana laba ajar buu leeyahay marka wuxuu yii mar kasta oo imaam aimadeenna ka midii qalad uu galo qaladkaas oo loo dhaafay xagga looga dhaafay maadaama mujtahid uu ahaa hajarnaahu haddaanu ka haajiri lahayn oo aan ka bari noqon lahayn wa badacnaahu aan bidca ka xukumi lahayn lamaa salima axadun min ala'ima axad a'immada ka mid ah oo noo baaqi noqon lahaa oo noo nabadgeli lahaa ma jiro waayo qof kastaaba imaam kastaaba khalad buu leeyahay nacam waa marka sheikhu uu leeyahay wاlbara'ati minhum fima axdathuuhu maa lam yabtadicuu dalaala marka wlbara'ati waxay ku cadfan tahay wاlimsaaku can takfiiri ahli اqibla yani wlimsaaku can اlbaraa'ati minhum fima axdathuuhu maa lam yabtadicuu dalaala yani dadka ahlu sunnaha madaxyo iyo waxa weeyaan iyo shacabba wixii dembi ku dhaca dembigaasay ku dhaceen aawadey waxa weeyaan looga bari noqon maayo haddaysan bidca wadadeeda aysan jeexin amaa haddii manhajka ahlubidaca ay waddadooda ay ku dhacaan waata maslada soo socoto wey faman ibtadaca minhum faman axad ibtadaca ikhtiraaca oo minhum ummaddii ka mida dalaalan waddo bidca qofkii ikhtiraacoo la yimaada oo manhajkii mubtadaca dadka ugu baaqa kaana calaa ahli lqiblati kaas mukhtaricaha oo mubtadicahay waxa uu ahaanayaa ahlu qiblaha khaarijan mid ku dulbaxay mid khuruuj ku sameeyey buu noqonayaa wa min addiini maariqa diinkiina mid ka dusay buu noqonayaa haddii qofka madaxiyo shacabba bidco wadadeedii hadduu jeexo oo dadka bidca ugu baaqo waxa weeyaan ayada waxa weeyaan xukunkeedu xukunkaa waa ka gedisan yahay xukunkii horeeto waa kana wayutaqarabu ila allah ilaahayna waxaa loogu dhowaanayaa caza wajal bilbaraa'ati minhu in laga beri noqdo maadaama waddadii ahlubidaca dadka ugu yeerayo wayuhjaru waana laga haajirayaa wayuxtaqaru waa la liidayaa watujtanabu quddatuhu boogtaas ka muuqatana waa boogti bidcada waa laga fogaanayaa fahya qudadaas yani bidcadaas yada ihi acdaa min qudat aljarab cadhada yani waxa weeyaan boogteeda way ka aa way ka faafid way ka faafid badan tahay bidcada waxa yani cadhada waxaa macruufa geelu markuu cadhoobo hal cadho qabta haddii geela ay soo gasho isla markaa geelu cadho ku qaadaya arigu waa la mid kadalika waa sidaasi la eg marka waxa weeyaan qofka mubtadic haddii bidca dadka ugu baaqo ayada wa ilaahay waxaa loogu dhowaanayaa in laga beri noqdo lagana haajiro sababta looga haajirayaana waxay tahay ummadda kaleetana waddadiisa way ka nabadgelaysaa asagana maslaxad bay u tahay oo marka waxa weeye la gooyo oo laga haajiro waxaa laga yaabaa inuu xaqi usoo noqdo inuu xaqi usoo noqdo marka shiikhu faqradan iyada ah yacni waxaa laba masalo ayuu ta'siiliyey saddex masalo masalada u horreysa waxaa weeyaan in laga fogaado dadka ahlu dadka muslimiinta in la takfiiriyo oo gaalo lagu xukumo dadka dadka gaalaysiiyana waa min ajhali khalqillaah makhluuqa dadka ugu jaahilnimada badan weeye soomaalidana waa ka jiraan yacni dadka dadka maaragtay takfiirinaya dad islaamka xiriir lala maahan ama aqoon u leh ma ahan islaamka nacam masalada labaad waxa weeyaan dadka muslimiinta dunuub markay ku dhacaan inaan laga beri noqon ee la waaniyo xaqa loogu baaqo laakiin haddii qofka muslimka ahi ama ha noqdo shacabka ama ha noqdo yacni shacabka caadiga ama ha noqdo ama culimaha magaca culimo ha watee haddii waddo waddadii rasuulka iyo saxaabada iyo manhaju salaf khilaafsan dadka ugu baaqayo waxa weeyaan waa laga fogaanayaa waa laga haajiraya dadkana waa looga digayaa leanna waxa weeyaan musiibada uu wado waa musiiba diiniya oo dadka waxa weye diinkeediisa ejinaysa weeye wa yuqaalu waxaa la ohanayaa waxaa la odhanayaa lagu tiraabayaa bifadli khaliifati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam abi bakrin asidiiq waxaa lagu qowlayaa lagu tiraabayaa qalban wa qaalaban fadligii ilaahay agtiisa uu ku leeyahay abu bakr sidiiq waa khaliifatu rasul ilahi sala allahu calayhi waalihi wasalam fahuwa abu bakrin afdalu lkhalqi ilaahay intuu abuuray kan ugu fadliga badan weeye wa akhyarihim kan ugu khayrka badan weeye bacda anabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalam marka nebiga laga soo gudbo marka nebiga laga soo gudbo yacni waxa weeyaan ilaahay intuu abuuray bani aadamka kan ugu fadliga badan waa abu bakr kan ugu iimaanka badane waa asaga kan ugu aqoonta badane waa asaga diinka ugu aqoonog kan ugu geesisane waa asaga kan ugu deeqsane waa asaga yacni markii rususha dhammaantood iyo ambiyada laga soo gudbo ilaahay intuu abuuray qofka ugu fadliga badani waa abubakr sidiiq asagaa ugu aqoon badan asagaa ugu deeqsisan asagaa ugu geesisan wax kasta oo qofka bani aadamka fadiilaha uu kasbado isagaa ugu sarreeyey wa nuhannii waxaanu ku lamaanaynaynaa oo ku labaynaynaa bacdahu bacda khaliifati rasuuli illahi sala allahu calayh waalih wasalam xagga fadliga iyo dhan kastaba bilfaaruuq midka xaqa iyo baadilka kala saaray waa laqabkiisii wa huwa cumar bnu khadaab weeyaan fahumaa labadaa saxaabi wasiira rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalih wasalam waa labadii wasiir ee rasuulka wadajicaahu waa labadii yani waxa weeyaan wadajicaahu fii qabrihi waa labadii la jiifay qabrigiisa yacni nebiga ayay kula aasan yihiin qurfadii ama qolkii caaisho nebigu u dhisay ayay kula aasan yihiin halkan shiikhu wuxuu ka bilaabay masale aad iyo aad muhim u ah oo ah saxaabadda rasuulku maxay ahaayeen maxay ilahay agtiisa fadli ku lahaayeen saxaabadda rasuulku ilaahay intuu ummad abuuray ummaddii ugu fadliga badnayd weeye markii rususha iyo ambiyada laga soo gudbo ilaahay ummadduu abuuray ummaddii ugu fadliga badnayd weeye laga soo bilaabo nebiyullaahi aadam ummaddii wakhtigiisa noolayd ilaa yowmi alqiyaama dadka ilaahay dhulka uu u soo saaray dadka ugu fadliga badan markii rususha iyo laga reebo ambiyada saxaabatu rasulilahi baa u fadli badan saxaabatu rasuulilaahina ma sinayn kow waxaa ka ah xagga fadiilada waa abubakr sidiiq abubakr sidiiq qur-aanka ku soo aroora fadligiisa iyo axaadiida marka laga soo kaco hal qiso oo imaamulbukhaari iyo kheyrkiiba ay soo saarayaan ayaa qofka muslimka ah oo damiir kale ku filan nebiga sidaan ogsoonnahay markii dilka lagu xukumay ee uu soo fakaday ee hijrada ilaahay u idnay inuu u soo fakado xagga iyo magaalada madiina waa tii godka ay galeen godkii ilaahay ku badbaadiyey markaa ka bacdi ayay soo baxeen boqolkii dheeraa ay soo boqoleen dhulka u dhaxeeya magaalada madiina iyo magaalada maka waa dhul khafro ah oo aad iyo aad u dhib badan qofkii ku safrana waa uu garanayaa yacni intaa oo kilomitir ayaa waxaad arkaysaa dhagaxa aad moodid in cirka laga soo daadiyey oo meel cagta la saaraba aan lahayn cagta meel la saara aan lahayn dhulkaas ayay kusoo lugeeyeen ayagoo wax gaadiida aan wadan qoraxduna mararka qaarkood ay gaarto kuleelkeedu konton digri qofku uusan noolaan karinba hataa hadduu biyo wato biyahaas waxay noqonayaan dhamac bay noqonayaan biyo dabka la saaray noqonayaan biyahaas biyo la cabbi kara xataa noqon maayaan waxaa marka cajiib ah imaam bukhaari xadiidku warinayo markii aad akhrisid yacni qofka qalbigiisu nool yahay waxa uu dareemayaa iimaanka abubakar meesha uu gaaray wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaan aad iyo aad qoraxda inoogu adkaatay meel aan fooda gelinaana weyn markii dambe waxaan aragnay buu yidhi buur yar oo hoos bixisay buurtii baan waxay soo galnay aniga nebigu soo galnay biyana ma wataan wax ay wataan ma leh ilaahay wuxuu u keenay gaajo iyo haraad annagoo wuxuu meeshii ku gabanayna ayaa ari yaacayaa na soo galay nin baa wada arigii baa meeshii nala soo galay arigii marka meesha nala soo galay ayaa ninki waxaan ku yidhi marka nebiga waxaan ku seexiyey buu yidhi meeshaa dhabteedaan ku seexiyey nebiga sida ilmi asaga u dhaloo kaleeto tiisi waa iloobi wixii ku dhacay haraada iyo kulayl ah wuu iloobi halkaa dhabtiisaa u saaray nebiga sala allahu alay waslam nebiga ku jiifsaday ninkii baan waxay hoosta ulaad waxaan ku yidhi buu yidhi arigaaga wax ma ka irmaan yihiin weel yar buu qaatay cano yar buu ri ka soo lisay buu nebigaan ku qabtay sala allahu calayhi waalihi wasalam markii nebiga cabay wax alla wixii ahaya waa daayeen buu yidhi hadday haraad ahayd hadday gaajo ahayd hadday cabsi ahayd wax alla wixii ahayey waa daayeen yacni halkaasu gaaray naftiisii dhibaatadii haysatay inuu ku ilaabo nebiga midda haysa sala allahu calayhi waalihi wasalam marka yacni saxaabadu naftoodii iyo maalkoodiiba wax alla wuxuu hoola lahaa wuxuu ku difaacay islaamkii iyo nebiga ayuu ku difaacay cumar waa ka odhanaya waxaan ku talagalay meeshu cagta saaraba inaan cagta saara abubakar laakiin maalinkii xoolihiisoo dhan uu bixiyey ayaan ogaaday bu inaana gaari karayn martabadaasa ilahay gaarsiiyey ilaahay marka wuxuu dhaxal siiyey afdalu khalqillaahi bacda arusuli waalambiyaa inuu noqdo ayaa ilaahay gaarsiiyey yaa ku xiga cumar bnu khadaab baa ku xiga shiikhu marka uu leeyahay fahumaa wasiira rasuuli illahi sala allahu alay waslm wadajiicaahu fii qabrihi muxuu ula jeedaa wuxuu ula jeedaa nimanka raafidada la yidhaahdo shiicada kuwa ugu xunoo kufaar ah aan muslimiin ahayn waxay aaminsan yihiin abubakar iyo cumar nebiga kulama aasna way inkiraan xataa xataa shaygii mushaahadka ah oo la arkayo oo maalintii la aasay ilaa yowmi alqiyaamatana ay kula jiri doonaan waxay leeyihin waa been waxba kama jiraan abuubakarna kulama aasna nebiga qolka kulama jiro cumarna kulama jiro masaladaas ku radinaya sheikhu marka cidda tiraahda abuubakar baa gaalowday gaaloobay cumar baa gaaloobay cuhmaan baa gaal ah waa raafidada alraafida laysuu min ahli lqibla cawaamtooda dadkooda caamada ah culummadu ma tagfiriyaan laakiin a'imadooda a'immadoodu kulligood waa murtadiin weeye sababtu maxay tahay abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo saxaabada dhammaantood way gaalaysiyeen markii laga reebo shan saxaabi ilaa yani waxa weye ilaa toddoba saxaabi baan filaya inay ahaayeen waxaa ka mid ah caliyu bn abi aalib labadiisa inan faatima binti rasuulillaah abu muusa alashcari salmaan alfarisi dad kooban abu dar inu ku jiran waa u malaynaya ade saxaabo kooban marka laga reebo kulligood waa kufaar bay leeyihin qofka markay yidhaahda abubakar baa gaal ah cumar baa gaal ah cuhmaan baa gaal ah waa kaafir billaahi weeye sababtu maxay tahay qur'aanka aan haysanno musxafka yaa yaa yaa noo soo wariyey yaa noo keenay saxaabada rasuulkaa keenay qofka yaa saxaabadaa gaaloobay macnaheedu waxa weye qur-aanku qur-aan ma aha nebiguna nebi ma aha ilaahayna ilaah ma aha wey yacni waxa weeyaan qofka saxaabada rasuulka takfiiriya kaafir billaahi wey mana rumaysna ilaahay iyo rasuulkiisa ma rumaysna qofka isaga ah marka waxa weeyaan soomaalidana fadaa'ishooda iyo wanaagooda waxaa ka mid ahaa dhibaato kale ha soo gaarto saxaabada rasuulku meel bay u yiileen lagama taaban jirin laakiin wakhtiyaashii dambeeto waxaa yimid hortooda in lala soo istaago saxaabada in la caado marka qofka abubakar wax ka sheega oo yidhaha waa gaal ama cumar yidhaha waa gaal ama saxaabada dhammaantood yidhaha waa gaal waa qof yidhi nebi moxamed ma jiro qur-aanku ma jiro ilaahay ma jiro ogaada taa wa nualliu wa nualliu waxaanu ku saddexaynaynaa abubakar iyo cumar bidi nuurayn labadii nuurkii u saaxiibka ahaa cuhmaan ibni cafaan radia allaahu canhu wa ardaa dinuurayn ay laqabkaas buu leeyahay waxaa laga wadaa labadii hablood oo nebigu dhalay ayaa nebigu midii hore markay ka dhimatay tii dambe ugu daray waa ruqaya iyo umu kulhuum nacam uma nurabbicu waxaanu afar kaga dhigaynaa saddexdaa saxaabi bidilfadli watuqaa fadliga midkuu saaxiibka ahaa iyo taqwada ilaahay uu ka baqayey wa huwa caliyu bni abi aalibin ajmaciin radia allaahu canhum ajmaciin kan afraad aan ku afraynaynaa xagga fadliga iyo aqoonta iyo iimaanka dhan kastaba waa caliyu bni abi aalib waa ibnu cami nabiyi sala allahu calayh waalih wasalam ilmihiisa tii ugu jeclaana faatima binti rasuulilaahi xaaska uu ahayd uma albaaqiin waxaan raacsiinaynaa afartooda xagga fadliga iyo wanaagga intaba albaaqina intii soo hartay oo min alcasharati almubashariin biljanna tobankii hal xadiid nebigu ugu bishaarayay jannada ayaan daba dhigaynaa aladiina tobankii awjaba lahum rasuulu llahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulku u waajibiyey aljannata jannada yacni nebigu sala allahu calayhi waalih wasalam fii xadiidin waaxid nebigu sala allahu calayhi waalih wasalam waxa uu yidhi abubakrun fi ljanna wa cumarun fi ljanna wa cumaanu fi ljanna wa cumaanu fi ljanna wa caliyun fi ljanna waalxatu fi ljanna wazubayru fi ljanna wacabdiraxmaan bn cawf fi ljanna wasacdun fi ljanna wa saciidu bnu zaydin fi ljanna wa abu cubaydat bnu jaraaxi fi ljanna wa xadiidkuna waa xadiid saxiixa marka sidaas baa loogu magacaabay alcasharatu almubasharuun biljanna ee maahan macnaheedu tobankoodoo kaliya ahlu janno ah lagama wado wa nukhlisu likulli rajulin minhum axad kasta dumarkuna waa la mid rajulku waa min baabi taqliib wa nukhlisu likulli rajulin ay likulli axadin minhum mid kasta oo saxaabada ka mid ah waxaanu ku gooni yeelaynaa min almaxabati xagga jacaylka iyo kalgacaylka aan u hayno biqadri aladii kii qadarkiisii awjaba lahum rasuululahi rasuulku u waajibiyey oo min altafdiili xagga fadliga ah mid kastaba maxabada waxaan u haynaa saxaabada rasuulka idilhaantooda intii nebigu fadliga uu ka siiyey say u kala fadli badan yihiin uma lisaa'iri asxaabihi saxaabadiisa intooda soo hartay min bacdihim kuwa gadaalkooda ajmaciina idilhaantooda yacnii casharatu lmubashiriin laftoodu isku fadli ma aha way kala sarreeyaan way kala sarreyan marka mid walbaba darajadii nebigu dhigay baanu dhigaynaa dhammaantoodna kalgacayl baanu haynaa dhammaantood wa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa oo lagu tiraabayaa bifadlihim saxaabada fadligooda idilhaantooda wa yudkaruuna waxaa la sheegayaa oo dadka dhexdooda laga baahinayaa bimaxaasini afcaalihim waxyaalihii ay sameeyeen wanaaggoodiina dadka waxa weeye waa la barayaa muslimiinta wa numsiku waxaanu ka afhaysanaynaa waanu ka joogaynaa can ilkhawdi inaanu dhex galno o dhex dabaalanno fii ma shajara baynahum khilaafka ka dhex dhacay waana sheegnay khilaafka ka dhex dhacay khilaaf ayagu ay sameeyeen inuusan ahayn ee khawaarijta ayaa sababay saxaabaduna cismo ma aysan lahayn wixii ka dhex dhacayna ilahay bay uga toobad keeneen fa hum saxaabada rasuulku khiyaaru ahli lardi dadka ilaahay abuuray kuwa ugu fadliga badan weeye bacda nabiyihim markii nebi maxamed laga soo gudbo ka dambow irtadaahum ullahu ilaahay waa uu ka raali noqday saxaabada rasuulka linabiyihi nebigiisi inay saxaaba u noqdaan baa ilahay uga raali noqday wa jacalahum ilaahay saxaabadii waxa uu ka dhigay ansaaran lidiinihi diinkiisa inay garab istaagaanna ilahay diinkiisa inay garab istaagaan oo nebiga ay garab istaagaanna ilaahay qiimahaas ayuu siiyey fa hum saxaabada rasuulku dhammaantood a'immatu diini diinka kuwa a'immada u ah oo diinka hogaaminaya weeye wa aclaamu lmuslimiina waa muslimiinta kuwa hogaamiyaasha u ah ajmaciina idilhaantooda adilada ku soo aroortay fadli saxaaba waa adilo aad i aad u fara badan qur-aanka iyo sunnada intaba tusaale ahaan haddaanu soo qaadanno ilaahay waxa uu leeyahay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar kuntum khayra ummatin marka la leeyahay yaa lala khitaabayaa khayryadaas ummad la soo saaro ummaddii ugu fadliga badan baa ti marka ilahay uu leeyahy yaa lala hadlayaa liawalilwahla waa saxaabada rasuulka waa saxaabada rasuulka ninka marka saxaabada rasuulka yidhaahda abubakar baa gaala cumar baa gaala cuhmaan baa gaala waa mukadib lihadihi laaya aayaddaasi aayadaha la midka waa beeninaya ilaah ummadaadu ummadda nabi maxamed ummadda uguma khayr badna qof yiri buu ka dhigan yahay kadalika waxaa la mid ah aayadaha ilaahay saxaabada ku ammaanay waasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina itabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu yacni saabiqiintii horeeyey oo islaamka u hormaray oo abubakar uu hogaamiye u yahay iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali oo ka kooban muhaajiriin muhaajiriintu waa dadkii ka soo haajiray maka oo nebiga soo dabagalay oo nebiga soo raacay ama ka daba yimid oo madiine usoo haajira usoo boqoolay iyo ansaartii loogu yimid magaalada madiina oo awsi khajraj ka koobnaa ilaahay muxuu yidhi wsaabiquuna awaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum iyo kuwii wanaagga ku raacay maxaa ilahay kusoo gebagabeeyey radia allahu canhum waraduu canhum ilaahay waa ka raali noqday ayaguna ilahay bay ka raali noqdeen raafidaduna maxay leeyihin shiicaduna maxay leeyihiin ilaahay kama raalli ahaa waa gaaloobeen waa kafara ilaahay bay ku gaaloobeen laakiin ayaan darro waxaa ka mid ah dadka soomaalidu cudur ilaahay ka badbaadiyey in yacni midiyaha inay ka daawadaan wax culummo isku sheegaya oo ka doodaya abubakar waa gaal abubakar waa gaal buu ka doodaya markaas waxaa laga yaabaa dad soomaalihii inay u haystaan qofkaas un culmo yahay waa kaafir billahi wey waa gaal murtad ah qofka yidhaahda abubakar baa gaal ah ama cumar baa gaal ah ama cuhmaan baa gaal ah ama saxaabadii baa gaalowday ilaahay midka gaaloobay wey kaafir billahi wey ilaahayna ma rumaysna nebiga ma rumaysna qur-aankana ma rumaysna adilada axaadiidta waxaa ka mid a ee nebigu sala allahu calayhi waali wasalam saxaabada uu ku ammaanay laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsu muxammadin biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaba maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa waan sheegnay xadiidkan sabulwuruudkiisa duruusta aanu soo dhaafnay khilaaf ka dhex dhacay cabdiraxmaan ibnu cawf azuhri iyo khaalid ibnu waliid oo dib ka soo islaamay ayaa hadalla dhex maray marka hadal aan haboonayn markuu caroodo xanaaqay ayuu hadal aan haboonayn khaalid wuxuu ku yidhi cabdiraxmaan nebigu marka arrinkaas aad buu uga xanaaqay aad buu nebigu uga xanaaqay wuxuu yidhi laa tasubu asxaabi saxaabadayda ha dhaleecaynina waxbaa ka sheeginina dhaar buu nebigu dhaartay wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu dhaartay adinka mid in ka mid yihi yuu la khitaabayaa nebigu waa saxaabadii saxaabadii mutaakhiriinta ahaa qaybtii dib ka soo islaamtay oo ka mid yahay khaalid bin waliid ayuu nebigu la hadlayaa raggiina dib ka soo islaamay mid adinka inka mid yihi hadduu dar alla u bixiyo jabalu uxud buurta uxud waa buuraha ku gadaaman magaalada madiina waa madiina jabaliya yacni buurta ugu weyn waa buurta uxud buurta uxud oo kulligee dahab ah mid adinka in ka midi sida khaalidow haddii dar alla aad u bixisid oo wax allaaliy wix ilaahay jeclaay o dhan aad ku bixisid ma gaaraysid ma gaarayo sadaqadaadu ma gaarayso hal mud oo raashin ah ama mud barkiis oo raashin ah uu bixiyo cabdiraxmaan ibn cawf baleeg sababtu maxay tahay maxay tahay sababtu haadihi sadaqa wa haadihi sadaqa jabalu uxud oo dahab ah saxaabiga bixiyey inuu gaari waayo cabdiraxmaan ibn cawf yacni mud barkiis oo raashina uu bixiyo inuu gaari waayo macnaheedu maxay tahay wa quwat liquwati iimaanihi iimaanka uu leeyahay cabdiraxmaan ibn cawf meesha u gaaray yacni camalkaagu wuxuu ku soconayaa oo ku miisaaman yahay hadba iimaankaagu intuu leegyahay maxaad u malaynaysaa marka abubakar cumar maxaad u malaynaysaa cumaan maxaad u malaynaysaa caliyu maxaad u malaynaysaa marka waxa weye walaalayaal qofka saxaabada rasuulka wax ka sheegay ama inankaaga ha noqdo ama adeerkaa ha noqdo ama aabbaha ha noqdo ama midka koo dhasha ha noqdee waxa weye oo yidhi waa gaala saxaabadu soomaali kulama ahan qabiil kulama ahan walaal kulama ahan wax uu kuleeyahay ma leh waa murtad ilahay ka furto weeye hada wabilahi towfiq wsala allahuma wslm cla muxamadi wcala alihi wsaxbi wslm ajmaciin